in ka badan shan boqol oo qoys oo ku nool degmada baledweyne ee gobolka hiiraan ayaa loo sameeyey biidhaamin kadib markii in muddo ahaa ay la dhibaateysnaayeen biyo la-aan daran waxaana gurmadkaasi gaarsiiyey ururka dhalinyarada midnimo ee gobolka hiiraan oo inta badan ka shaqeeya arrimaha horumarinta magaalada baledweyne qaar ka mid a xubnaha ururka midnimo ayaa sheegay in mar walba ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan cabashada loo soo jeediyo waxayna hay-adaha iyo ganacsatada ay uga baaqeen in loo midoobo u gargaaridda bulshada dhibaataysan saa ujeediinba waxaan soo gaarnay kaamka magaalada beledweyne kaamka midoo la dhaho kaamka nasteexo oo ku yaala kuushin laanta ku tiimbo horta maanta alxamdulilah inaan suurtageli inaan masaakiiniinta aan garab istaagno oon dadka danyarta aan garab istaagno insha allah dadaalkan waa sii wadi doonaya dagaalta kalo kasii sarreeya insha allah dhinaca kale shaafici cabdikariin cadow oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada midnimo ee gobolka hiiraan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan garab istaagidda ay u muujinayaan dadka danyarta ah ee ku nool magaalada beledweyne waxaan shalayta joognay kaam ku yaalla ceel jaalle run ahaantii dadka jooga noo soo cawdeen waxay nooga soo cawdeen biyola'aan intii karaankeenna ka urur midnimo ahaana waa gaarsiinay waxaan hadda ku sugannahay xaafadda kuushin khaasatan laanta ku tiimbo kaamka nasteexo oo run ahaantii dad aad iyo aad u tabaalaysan ku jireen oo biyola'aan badan la daalaadhacayay run ahaantii waa dad mudan in mar waliba la caawiyo dhan waliba ha ahaatee waa dad aan haysan wax raashiin ah ama biyo ah maadaama aan markaa u kuurgalnay soo ogaanay inay raashiinka iyo biyaha ay mar waliba muhiimsan yihiin biyaha waxaan maanta u keenay booyad biyo macaan ah runaantii waa ugu talagalnay biyo badan laakiin waa noo suurtogeli weyse waxaan hadda u keenay booyad biyo ah oo biyaha aad iyo aad u macaan ah oo runaantii biyo la cabi karaa muhiimadda mar waliba waxay tahay waxaan anaga ka shakhsi ahaan aan cabi lahaynay ama aan cuni lahaynay inaan dadka walaalahayna u geyno insha allah waa wadi doonaa garab istaagga aanuu hayno dadka walaalaheena ee tabaalaysan sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah dadka danyarta ahaa ee loo sameeyey biidhaaminta iyagoo kaga mahad celiyey dadkii ama ururkii u sameeyey biidhaamintaani
aad iyo aadan baahida ugu qabnay biyo dhoob eh oo maxay eeday markii afura aan dhahna aan ku afuri karin cuntadii qaraar ka dhigay saxuurtii ma la cuni karo afurkii ma la cuni karo ma la cabi karo dhano iyo dhoobay isku darsadeen maanta waa ku mahadsantihiin boqolkii sagaashanaad ku mahadsantihiin annagana waa idinku mahad celinayna ururka midnimada hiiraan waxaan ka maqli jirnay raadiyaha laakiin maanta waa hortaagannahay waa ishor joognaa alxamdulilah rabbicaalamiin waana soo baqdeen waa mahadsan yihiin waa mahadsan yihiin biyo aan ku afurna inoo keenan badanna ilaahan ka sugayna oo yugaan ka sugaynaa insha allahu tacala ururka midnimada hiiraan waa mahadsan yihiin biyihiin ka codsanay waa naloo keenay berigaba waa naloo soo bilaabay iyadoo soon lagu jiro oo layska rafaasan yaho biyo qaraar aan cabayna galabta biyo macaana lagu afuraa loogu ducoynaa ilaahay inaas wax kheyr qaba siiyo gacantooda wax kheyr qaba as soo geliyo ilaahay
ururka midnimada hiiraan inay nala soo gaaraan u baahannahay haa biyaa inoo keena alxamdulillah ilaahay anoo deesto alxamdulillah allah anoo deesto cawashadin cabannay waan helnay biyaan ku helnay haddana raashiinkana xag allaan ka sugaynaa raashinan ka sugaynaa iyo bacyaalan ka sugaynaa guryahan saar saaranno kheyr allaha siiq kabacdi waxaan salaama ururka midnimada hiiraan oo maanta biyo noo keenay kaamka nasteexo waa mahadsantiin boqolkiiba sagaashan walaalayaal wax kalena waa idinka filinaynaa daadba wax walbo biyo inoo keenteen wax kaleetana allah idiinsoo dhiib waa idinka filin si kastaba ahaatee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaa muddooyinka dambe ka socda biidhaamin ay wadaan qaar ka mid a maamulka degmadaasi iyo ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo horumarinta ee gobolka hiiraan